hooyooyinka ku nool magaalada kismaayo yalla kooyi fikrad ganacsi oo nololo reeroshayo kamaarey korangtaaseytiyo ee suubyow kocodka aga ama hilibka lankariyaw sikuduwan hilibka kala fikradun ganacsiya ku dambeyti kureed shaqalaanha wajahdi wayniyo suubyana iskaashi laka magacaabo horyaaltaaseytyo oo dadka magaalada anfudadaayasa iniyo halan codka diyaarsan sukaan yuusuf maxamed oo iskaashatada hilibkarinta horyaal ku tirsan waanan qaabilsan qaybta karintaiyo sheegtay in nololo reershe oo ka kooban lix owlaad oo agoon e iyo kamaarayaasa beesida hilibshiilada iyo kusuubida anugu qaybta shiilitaankaan ahay qaybta shiilitaankaan ahay aniga labada gabdhood ee kale gabadhanna waa way noo gadaa waxweyn baa iska bedela dee shaqo aan bilaabanay oo noo hirgashay oo noo shaqaynaysa weeyaan weli hadda dhaqaalo weyn oo aan sii wadwadna igama soo gelin laakiin nolol maalmeedka ilmaha uu iga dabaray wax badan asaasaha xaruntun asli ibraahim khaliif yo sheegtay in fikradun iyo kukoyti iyo kamaarayaayan nololo reersho waynaya sheegtay in mararka qaar iyo koola kulamaayaan caqabado shalduun sida hilibka inuusa qiimashay isbedel iyo mararka qaar oo suuqa ku humaadow kole ganacsiga waxaan ku dhahay waxaanagu waxaa igu dhiirigeliyay oon bilaabay arinta kow anaa bilaabay waxaan u bilaabayna kolkaas ganacsiga ugu yar ee macnaha aan kismaayo laga isticmaalinaya ugu yar inuu yahay yaan yaan dareemay marka maadaama hadda ay badato magaalada ay baratay laakiin markaas sidaas looma aqoonin marka ganacsiga ugu ron inuu yahay inbaan unbaan isiri nad ka bilowda anigana aan macnaha aan qof shaqa diyaaro ahaa wallaahi wax igu garabsiiyey ma jiro anubaa bilaabay gabdhahan baa gabadhan iyo iyo kolkii gabdho kalea la arrinta aan la wadaagay markaan la wadaagay gabdhihiina way soo dhaweeyeen sidaasaan ku bilowna arrintii muddo yar baan ani aan keligay waday kabacdi gabdhahaan usoo bandhigay gabdhihii markaan usoo bandhigay oo shirkad ma noqonaana arrinta iga aqbaleen sidii baan aan isugu nimid oon gabdho iskaashataa u noqonay wax badan bay ii qabataa oo maxaan ku dhahay danahayga ku ofsadaa ole maalinkii hadee maxaan ku dhahay bishu walba waa si oo waktiga macnaha wacyi lagu jiro marba si baa wax loo gataa badeecada mar walba waxaan ku dhahay isku mid ma aha laakiin baahiyo badan ay noo dabooshay baa jirta oon aan ku qabsanaa oo waxaan ku dhahay wax badan oon faa'iido badan baan ku qabnaa wallahi wax caqabado aho saasoo kala kulanay ma jirto marmar haddii hilibka u qaaliyoobo oon weyne hilibka oo macnaha markii roobku da-e ee geela la waaye ah iyo mararkaasba ogee caqabad kale oon kala kulana dadku way una soo dhaweeyaan way shaqo fiican ba weeyaan iyo dhiirigelin baan dadka aan ka helaa xanraabta iyo kaalin wiinku ku jara maaraynta qoysyo iyo ana mararka qaar nololo awlaadiyo ku maarayayaan ganacsiyo yaryar oo iyo markaas isjooyo insuubsadan sida xanraabtun lakooy fikradda hilib karinta